إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey degmada buulobarde ee gobolka hiiraan iyo deegaano dhaca duleedka muqdisho haweeney muuqaal anshax darro ah iska duubtay ayaa lagu dilay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgadood dagaal beeleed ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ay xiisad ka taagan tahay deegaanadii lagu diriray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa qayladhaan ka soo saaray qabsashadii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka gariley ee gobolka gado khasaare ayaa ka dhashay dibadbaxyaal careysan oo weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada nairobi iyadoona faahfaahin laga helayo tirada dadka ku dhintay mudaaharaadadii ka socday dalkaas maktabka dacwada ee degmada baraawo ayaa dowladda iniya usoo gabagabeeyey haweenka mas-uuliyiinta ka ah maraakiista dacwada ee deegaanka kunyabarow dad ka careysan gubitaanka kitaabka qur-aanka kariimka ayaa dab qabadsiiyey safaaradda sweden ee magaalada baqhdaad إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey degmada buulobarde ee gobolka hiiraan iyo deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho gobolka hiiraan xalay ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askarta maamulka hiirshabeelle ay ku leeyihiin degmada buulobarde ee gobolka hiiraan weerarkaasi waxaa lasoo warinayaa in khasaare lagu gaarsiiyey askartaas walowaan tafaasiil dheeraada laga helin dhanka kale gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda federaalka ay ku leeyihiin arbacow oo ka tirsan ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho haweeney muuqaal anshax darro ah iska duubtay ayaa lagu dilay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgadood maxamed muudey ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa waxay sheegayaan in la dilay haweeney muuqaal aan wanaagsanayn kusoo baahisay baraha internetka haweenadan oo lagu magacaabi jiray nimco jamaal axmed islamarkaana ahayd hooyo caruur haysata ayaa qadka dhigtay muuqaal aan habboonayn arrintan ayaa waxay ceeb iyo fadeexad ku noqotay qoyskeedii gaar ahaan walaalaheed kuwaas oo maqaayadii iyo goobtii ay taagan lagu farfiiqayo iyada oo lagu sheegayo in ay la dhasheen haweeneyda muuqaal ka soo baahisay sida uu sheegayo gabadha abtigeeda oo lagu magacaabo sheekh ibraahim saddex qofood oo qoyska ka tirsan ayaa gaari ku qaatay kadib waxay geeyeen magaalada duleedkeeda halkaas oo ay si daran ugu jir dileen iyaga oo ka caraysan ceebta iyo fadeexadda ay u soo jiiday ugu dambeyntii nimco ayaa u geeriyootay dhaawacyadii ka soo gaaray jirdilkii loo geystay waxaana xabsiga loo taxaabay saddexdii qof ee ay isku qoyska ahaayeen dhacdooyinka noocani ah ayaa soo badanaya waayahani dambe laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii wiil jabuutiyaan ah uu si xun wejiga ugu garaacay gabar walaashiis ah oo iyada oo aan si wanaagsan u asturnayn iska soo duubtay muuqaal kadibna ku baahisay tigtoga internetka ayaa soomaaliya ku haya dhibaatooyin aan ka jirin wadamada kale ee caalamka waxaa lagu soo fasaxay wax walba oo keeni kara in ay bulshadu fasaado arrintan oo u muuqata mid looga gol leeyahay in bulshada lagu dhaqan dooriyo dagaal beeleed ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose dagaal beeleed ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe iyadoona ay xiisad ka taagan tahay deegaanadii lagu diriray mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya gobolka shabeellaha dhexe waxaa shalay mar kale ku dagaalamay laba maleeshiyo beeleed oo ku nool deegaanada u dhexeeya cadale iyo raagaceelle wararku waxay sheegayaan in labada maleeshiyo ay shalay ku dirireen dhowr deegaan inkastoo aanan weli la helin inta uu la egyahay khasaaraha dhimasho iyo mid ka dhaawac ee kala gaaray dagaaladii shalay oo socday saacado ayaa iskood u istaagay sida ay inoo sheegeen goobjoogayaal ku sugan cadale waxaana maanta dib u soo cusboonaatay xiisadda labada geesood maleeshiyada oo lagu sheegay inay yihiin kuwii uu xasan sheekh habeeyey islamarkaana loogu yeeray macaawisley ayaa isku hesta dhuldaaqsimeed waxaana muuqatay in deegaanada ay tagaan ciidamada dowladda federaalka ay kusoo kordheen colaadaha beelaha walaalaha ah wararka ka imaanaya cadalo iyo raagaceelle waxay sheegayaan in dhinacyadu ay wadaan hub urursi daraad ayay ahayd markii mas-uul ka tirsan hir shabeelle uu sheegay in colaad beeleedyada ay hurinayaan siyaasiyiin danley ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa qayladhaan ka soo saaray qabsashadii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka gariley maxamed ciise ayaa ka waramaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk oo ay ka mid yihiin xildhibaano ayaa aada ugu walaacay qabsashadii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka gariley ee gobolka gedo la wareegitaanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee deegaanka gariley ayaa timid kadib markii ciidamada shisheeye ee admis gaar ahaan kuwa kenya ay magaaladaasi ku wareejiyeen askarta maamulka jubbaland intaasi kadib magaalada ayaa martigelisay weeraro culus oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku ekeeyeen fariisamihii askarta jubbaland iyagoona gacanta ku dhigay guud ahaan magaalada weerarka kadib mujaahidiinta ayaa ka soo saaray isdaar qaabka ay ula wareegeen xerada gariley ee gedo ka tirsan taasoo kor u sii qaaday walaaca dowladda federaalk ay ka qabto qabsashada shabaabulmujaahidiin ee deegaanka gariley iyadoo dadka soomaaliyeed u sheegaysay inay ka adkaadeen mujaahidiinta al-shabaab xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa kheyladhaan ka soo saaray qabsashadii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ee magaalada gariley iyagoona tilmaamay inaysan jirin wax gurmad ah oo loo fidiyey ciidamada dowladda xildhibaan lagu magacaabo mursal ayaa yidhi shan maalmood kadib markii al-shabaab ay soo galeen magaalada gariley ma jirto wax gurmad ah oo soo gaaray ciidamada ee markii hore halkaasi ku sugnaa qabsashada ay mujaahidiinta qabsadeen xerada gariley ee gedo ayaa fashil iyo fadeexada horleh ku noqonaysa dowladda federaalk taasoo warbaahinta ka buunbuunin jirtay in al-shabaab la ciribtiray aysan awood lahayn
khasaare ayaa ka dhashay dibadbaxyaal caraysan oo weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada nairobi iyadoona faahfaahin laga helayo tira dad ku dhintay mudaharaadyada ka socda dalkaas maxamed amiin ayaa ka waramaya
kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya halkaasi oo ay ka geysteen khasaare kala duwan masjidka weerarka lagu qaaday ayaa waxaa lagu magacaabaa alhuda wuxuuna ku yaallaa xaafadda soutbiya ee magaalada nairobi sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah kooxaha oo damacoodu ahaa inay dhacaan masjidka iyo dadka ku cibaadaysanaya ayaa halkaasi khasaaro u badan dhaawacyo uu ka soo gaaray qaar ka mid ah jamaacadii masjidka iyo dad kale oo ku sugnaa agagaarka masjidka ugu yaraan saddex ruux ayaa lagu waramayaa in ay ku dhinteen dibadbaxyadii shalay oo keliya ka dhacay dalka kenya ee looga soo horjeeday canshuur kordhinta iyo sara ukaca qiimaha maciishadda sidoo kale tobannaan qof oo qaba dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay isbitaalada iyadoona xabsiga la dhigay in ka badan saddex boqol oo qof oo maalintii ugu horreysay dibadbaxyo xooggan oo ay mucaaradka ku baaqeen in ay socon doonaan ilaa iyo jimcaha berri ah mucaaradka kenya ayaa maalintii labaad weli ku adkeysanaya in ay sii wadayaan bannaanbaxyada iyadoona dowladdu ay sharci darro ku tilmaamtay mudaharaadyada rayla udhiinga ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay in maanta oo khamiis ah subax hore ay isku soo baxaan si loo dhigo dibadbaxyo kale oo waaweyn dowladda kenya ayaana ciidamo hor leh soo dhoobtay waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalkaasi gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee nairobi sidoo kale toddobadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa dibadbaxyada kenya ku geeriyooday lix iyo toban qof kuwaasi oo laba ka mid ah shalay oo arbaco ahayd lagu dilay kisumu warbaahinta waddanka kenya ayaa sidoo kale waxa ay soo tabinaysaa in lixdii maalmood ee lasoo dhaafay dibadbaxyada lagu dilay afar iyo toban qof oo kale oo shacab u badan dhimashada dadkan ayaa timid kadib markii ciidamada booliska ay shacabka u adeegsadeen rasaasta waxdisha mudaharaadyada xoogooduna waxa ay ka dhacayaan magaalada mombasa iyo nairobi sidoo kale waxaa isbitaalada la dhigay konton iyo kow carruur ah oo ku waxyeeloobay sunta dadka ka ilmaysiisa oo ay boolisku isticmaalayeen waxa loogu yeero hay-adaha xuquuqda aadanaha ee reer galbeedka ayaa xukuumadda ku eedeeyey in ay tacadiyo u geysatay dadka maatida ah sidoo kale waxaa loogu yeero hay-adda qaramada midoobey iyo reer galbeedka ayaa laxaw u muujiyey shacabka laakiin waxaa la yaab leh in hay-adahaasi aanay marnaba soo hadal qaadin duqaymaha iyo gumaadka diyaaradaha dowladda kenya u geysteen dadka muslimiinta ah ee ku nool soomaaliya
maktabka dacwada ee degmada baraawo ayaa dowladiiniya usoo gabagabeeya haweenka mas-uuliyiinta ka ah maraakiista dacwada ee deegaanka kuunya barow mahad ayaa qodobkaas mar kale faahfaahinaya
dowradan diiniga ah oo socotay muddo afar maalin ah islamarkaana la soo gebagabeeyey maalinkii shanaad ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah magaca dowrada ayaa ahaa mid ka mid ah hooyooyinka mu'miniinta ee saynaba bintu jaxshin allaha ka raali noqdee waxaana halkudhig looga dhigay kuunii caalimatan ow mutacalimah haweenkii ka faa'iidaystay dowladda ayaa soo bandhigay duruustii ay qaateen muddadii ay dowladdu socotay awlan magacaygu waa umu maxamed halkan waxaan ku qaadanay dowro shan beri soconaysay waxaan ku qaadanay dowrada afar dersi ama afar xiisadood afarta xiisadoodta ugu horeysa waxaa lagaga hadlayey usuulu tarbiyat alislaamiya maadada labaad waxay ahayd fanu tacaamuli maca annaas maadada saddexaadna waxay ahayd azuhd walwaqaa'iq maadada afraadna waxay ahayd sifaat lmucalimati naajixa tan koobaad waa sifaat lmucalimati naajixa waxaan ku qaadanay toban qodob oo muhiima qodobka koobaad waxa weeye macalimada in looga baahan yahay alitilaacu almustamir gabadha macalimada inay la timaado mutaalaca joogto ah iyo inay wax kasta oo ku cusub maadada ay dhigayso ay fiiro gaara u yeelato qodobka labaad wuxuu ahaa alicdaadu jayid liduruus macalimiinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay inay tahay inay si fiican u diyaariyaan duruusta ay dhigayaan arrinkaasna ma iman karo ilaa inay mutaalaca badan sameeyaan mooyaane qodobka saddexaad wuxuu ahaa inuu macalinku maadada uu dhigayo uu la xidhiiriyo bey-ada intii uu awoodo macnaa uu bey-ada uu ku nool yahay iyo maadada uu isla fangeliyo qodobka shanaad wuxuu ahaa macalimada wanaagsani inay tahay macalimada ku dadaasha jacaylka ardadeeda iyo inay xaggeeda usoo jiidato iyo inay ihtimaam dheeraada siisa ardayda qaar ka mid ah dumarka ayaa iyaguna halkaas ka akhriyey qeyb ka mid ah duruustii ku baxday dowrada usuul tarbiya alislaamiya haddii aan wax ka sheego horta atarbiya luqatan macaani dhowr ayaa leeda waxaa ka mid ah alislaax sidoo kale annamaa waziyaada sidoo kale waxaa la dhahaa alricaayana waa lagu macneeyaa iyadane isilaaxna waxaa la dhahaa tabliiqu shay ilaa kamaalihi shay-an fa shay-an shay in dhammaystirkiisa la gaarsiiyo si tartiib tartiib ah waxay xaqiijinaysaa afar asal oo muhiim ah asalka koowaad waa usuul marjaciya usuul la dhaho oo u laabanaysa qur-aanka kariimka sunnadii nebiga siiradii saxaabada juhuud culamaa almuslimiin iyo usuul manhajiya oo iyadana u laabanayso alahdaaf atarbawiya alcaama iyo rakaa'is cilmiya tarbawiya iyo alusas atarbawiya wax badan ayaan ku qaadanay midka ku xig waxaa waaye azuhud warraqaaya waxaan ka fahnay in adduunyada laga zaahido oo il hoose lagu fiiriyo ilaahay markuu ka hadlayo wuxuu yidhi qul mataacu dunya qaliil walaakhiratu khayru liman ittaqaa walaa taclamuuna fatiila sidoo kale nebigu markuu ka hadlayo wuxuu yidhi qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafa markuu weelkiis la dardaarmayo wuxuu yidhi waxaa liibaanay aal maxamed ayaa liibaanay waxaa loo yeelay irsaaqdooda in ku filan waa la siiyaa dowladda waxaa ku qaadanay ayaanta noo socotay ayaanta noo socotay ka mucalimaad ahaan afar afar mowduuc mowduuc ka mid ah wax ka sheegi doonaa waa fanu tacaamuli maca annaas qodobo badan ayaa ku qaadanay mowduucan oo fanu tacaamul maca annaas fanu tacaamul maca annaas waxaa la dhahaa in dadka si wanaagsan loola dhaqmo nebiga sala allahu calay wasalam wuxuu dhahay ittaqillaha xaydumaa kunta waatbic sayi'ata alxasanata tamxuha wa khaaliq innaasa bikhuluqin xasan ma ahan markii ugu horeysay oo uu maktabka dacwada ee degmada baraawe duuro u soo xiro haweenka mas-uuliyiinta ka ah maraakiista kunyo barow warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dad ka caraysan gubitaanka kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa dab qabadsiiyey safaaradda swiden ee magaalada baqhdaad boqolaal qof oo mudaharaadyaal ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo khamiis ah waxay xoog ku galeen dhismaha safaaradda swiden ee ku taala bartamaha magaalada baqhdaad kuwaasi oo u daatay derbiyada safaaradda islamarkaana dab qabadsiiyey dadkan ayaa kasoo horjeedayay dowladda swiden oo mar kale ogolaatay in la gubo kitaabka qur-aanka kariimka maanta oo khamiis ah kaasoo ka dhacaya kasoo horjeedka safaaradda ciraaq ee magaalada stockholm safaaradda swiden ee magaalada baqhdaad ayaa walaac xoogan ka muujisay tallaabadan waxayna madaxda dalka ciraaq ugu baaqday inay ilaaliyaan badqabka shaqaalaheeda safaaradda warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqoon waynaga intaa